magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa ka furmay wadahadalada u dhexeeya ergooyinka soomaaliya iyo somalilan xubin ka tirsan ergada dowladda federaalka xildhibaan khaalid cumar cali ayaa v o a u sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen toban qodob oo ajendaah oo labada dhinac ay ka wada hadleen muddo saddex maalmood ah oo wadahadaladaasi ay socon doonaan caasho ibraahim aadan ee khadka taleefonka istanbul goordhoweed kula xiriirtay xildhibaan khaalid waxayna ugu horreyn weydiisay sida wadahadalladu ku bilowdeen maanta sacuud waa mahadsan tahay ulaal arrintan maanta aan ka hadlayno waa arrin masiirka ummadda soomaaliyeed saad la socotid madaxweynihii hore sheekh shariif ayaa arrintaasi initiative-keeda lahaa waxaa arrintaasna culays xoog leh saaray in arrintaas ay sii socoto madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasoo committed uu ku noqday islamarkaana ay kamidka ahayd lixda tiir ee madaxweynaha policy ahaan uu dalka ugu talagalay midda kale shirka ajendihiisa si officially ah wuxuu u furmay maalintii sabtida ahayd waxaana furay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan martida aan unahay marka maanta waxay ahayd is-araggii koowaad shalay waxaa jiray is-arag hoos-hoose ah oo si shaksi shaksi iyo asxaab asxaab taasoo loogu talagelayay inay yeelato isfaham hoose maantana waxaa si officially ah loo gudagelay ajendayaashii shirka ajendahana wuxuu ahaa mid dhanka dowladda soomaaliya ay wadatay dhowr ajenda dhanka kale ee somalilandna waxay wateen dhowr ajenda labadii dhinacna guddi ayaa loo saaray oo laba laba xubnood ah ajenda ayaan soo diyaarinay ilaa iyo toban qodob ah tobankii qodob ayaan waxaan u keenay ergada labada dhinac si loo ansixiyo ajenda ahaan arrintaasna shirka wuxuu hadda noogu soo xirmay ajendihii oo la ansixiyo laisku afsara waa gartay aad baad umahadsantaha khaalid waa fahmay tafaasiil dheer baad bixisay iyo arar waxaa markaa ka warantaa ajendahan lagu heshiiyey waa ajendaha la rabo in looga hadlo muddada uu kulankan hadda wejiga labaada uu soconayo in lagaga hadlo waa sidaa waaye waxaa dhici karta in ajendayaasha qaarkiisa ay go-aano laga gaari waayo laakiin u baahnaa doonto in dib loo dhigo oo kulamada xiga loogu hadli doono laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in maanta lasii wado lasi laga sii ambaqaado go-aamadii horey loo gaaray oo ahaa declarationkii maxaa la dhahaa javenin house iyo midkii labaad oo ahaa kulankii labaad ee ankara communikegii ka soo baxay marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay kow qodobada anaga aan focuska saarayno ama muhiimadda gaarka ay noole waxaa ka mid ahaa isu socodka siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed taasoo la rabo in meesha laga leexiyo ama laga qaado political barrierka saaran ama ama xayiraada saaran siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee soomaaliya oo ka tirsan hay-adaha dowladda adoo raalia waxaa ka warantaa markaa khaalid qodobadan ajendaha kulanka ee tobanka qodob ka kooban aad ii sheegtee lagu heshiiyey haddaad mid iyo laba iyo saddex aad ka taabato maxaa ka mid a oo ugu waaweyn waxaa ka mid ah number one isu socodka siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ee labada dhinac labo waxaa ka mid ah in shirarka dambe in laisla qaato in dalka gudihiisa uu ka dhaco ama muqdisho ha ka dhaco ama hargeysa ha ka dhaco ajendayaasha inuu yaalo tafaasiil badan ma rabna inaan ka bixino ilaa doodeedii la gudagalo midda saddexaad waxaa ka mid ah in la sameeyo xeer u gaar ah shirkan ama shirarka dambe ee soo socdo oo laisku maamulo oo ergada labada dhinac ay isku maamulaan si meesha looga fogeeyo iskaqabsiga siyaasadeed ee dhanka mediaha ah ama waxyaabaha caqabad ku noqon kara shirarka dambe taasoo aan ugu talagalnay saddexdii bilood ee hadda ugu dambeeyey waxyaabaha aan ka baranay waxyaabaha ugu weyn kuwaasaa ka mid ah dhankooda waxyaaba ay soo jeediyeen waa jiraa oo ay ka mid ka tahay macnaha maalgashiga khayraadka dabiiciga ah marka waxyaabo tiro badan ayaa ka mid ah ajendayaasha marka waxaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay ajendaha markii oo ajenda ajenda loo qaado loo gudagalo doodeedna ay bilaabato taasaa wanaagsan marka saad la socotid negotiationada markii la gelayo tiam walba waxay danaynayaan qodobo gaar ah qodobadaasna wax loogu iibsado waa inay yeelataa waxaa ka mid ah waxyaabaha ay kusoo dareen arrinta ku saabsan hawada oo kale sababtoo ah air navigation systemka ama managementiga air navigation managementiga oo ah maamulidda hawada soomaaliya saad la socotid dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay inay dib ula soo noqoto maamulidda hawadeyda marka eegana arrintaas xoogaa waxay ka muuj concern badan ayay ka qabaan arrintaas waxay u baahan tahay in soo hoos looga wada hadlo si arrin farsamo ah marka waxyaabo tiro badan ayaa dhici doonta in loo baahdo xataa guddiyo farsamo oo technical ah in loo baahdo oo political levelka ama qaybta siyaasadda laga soo dejiyo oo qeyb oo farsamo loo gudagalo marka dhinaca somalilan ma waxay danaynayaan in arrinta ku saabsan saadaasha hawada soomaaliya maadaama markii hore iyagu ay somalilan ahaan u madax bannaanaayeen in mar kale loo soo wareejiyo mise in la qaybsado oo labada dhinac loo qaybsado ma saas ku salaysan yahay doodooda taas taas taas taas weli dooda lama furin laakiin ajendaha ayaa lagu soo daray ajendahay ku jirtaa hadda waxaad carabka ku dhafatay xildhibaan khaalid in isu socodka la fududeeyo shacabka labada dhinac wax dhibaato ah waxaan u malaynaya inaanay ku qabin inay isu socdaan ma dhinaca siyaasiyiinta ayaa loola jeedaa maxaa shacabkana loogu aad daray iyo aad aad iyo aad siyaasiyiinta sababtoo ah waxaan rabnaa anaga siyaasiyiinta koonf- ee jooga ee caasimada dalka ee ka mid ah hay-adaha dowladda inay booqan karaan tegi karaan gobolada waqooyi ee soomaaliya isla markaana ay arrimaha ay doonayaan markaas ama barnaamijyadii ay rabaan inay ka fushin karaan waayo qofka siyaas- siyaasiga ah waxaa la diidaa in xayiraad badan lagu soo rogo waxaad markaa ka warantaa ugu dambeyntii khaalid kulanka goormaa si rasmi ah qorshaha ay tahay in loo soo afjaro kulanka waxaa loogu talagalay maanta shirarkeena waa soconaya ilaa iyo caawa waxaana rajaynayaa berito gelinka dambe inuu soo afjarin doono ama uu dhammaan doono shirka wixii markaas communique ah oo soo bixi lahaana markaas ayaan rabnaa inaan soo bandhigno insha allah labada dhinac wax raalli laiskugu yahay waxaa dhici karta qodobadan qaarkood inaan dib u dhigno xataa waa suurtagal oo waktiga uuna saamixi waayo doodeeda oo aada u adag iyo consultation badan oo madaxda naga dambeysa oo aan rabno inaan kala yeelano
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan khaalid cumar cali oo ka mid ah ergada ka socota dowladda soomaaliya ee ka qaybgelaya shirka ka dhacaya wadanka turkiga ee u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan oo goor dhoweyd khadka taleefonka iigu warramayey waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaa in weli aanay noo suuro gelin inaan khadka taleefonka aan ku helno ergada somalilan markay noo suuro gashana aad ku maqli doontaan idaacadaha yaga dambe